waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaa i dabley hubaysanaya xalay jidgooyo u dhigatay gaadiid u rabnaa magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn haddaba saleebaan kilwe oo isaga uu kamid ah wadayaashii gaadiidkaasi xaalay wadada loogala iska xorta magaalooyinka boosaaso iyo qardhow ayaan telefonka kula xiriiray waxa aan weydiiyey siday wax u dhaceen ciyaagoline kusoo dhawoowaan shabakada wararka ee ciyaagoline sidaba waxaad nooga warantaa siday wax u dhaceen xalay dagaalku idiin qabsaday
walaalo anaga iska taraasiga oo wadada ahayna nimankaas wadada noo galeen baabuurna u horreysay bay joojiyeen oo wadaday ku gooyeen ma garan waa gartay
dabeedna markaanu isla soo taagnay gaarigii laba gaari baan ahayn gaariga horey rasaas ku xidheen ma garan si wanaagsan
adigu ninkii gaariga waday baa ka tego nimankii la dagaalamay ma garan waa gartay
dhammaanna waa la wada dagaalamay ma garan
mhm
adigu meesha ninkaasa nagaga dhaafo ninkaasa daa wax mugaali kaga tegay ma garan waa gartay
waxaa weeye asiya barangeeya dhaawacday ninkaas ku qabteen rasaaskuna waa naga dhamaatay meeshaa goobtaasay nagaga dhamaatay dabeedna labadii gaari mikaayo mar buu cararay ninkaasa nolol ku qabteen ma garan
waa gartay
ninkaa noloshay ku qabteen oo way dhaawac tireen rasaasay madaxa kala dheheen ma garan waa gartay
geesaasa waana hawsha noo qabatay sidaas hawsha noo qabatay saleban dad badan ayaa ku dhegeysanaya oo kaa dhegeysanaya barta internetka ee ceeg online adigu xagee kasoo baxdeen xagee kus- kusoo socoteen
annagu boosaasan ka soo baxnay buuqdan oo kusoo socday suleimano ma raggan xalay ji- jidka idiin galay degaan deegaanka waaciye iyo la qardho malagaranaya ciday ahaayeen misaa qoosanaysa markii jidgooyinka ay dhigteen
ninkaa waa wagaraan cidda nimanka dhalay sii wagaraan cidda dhalay sii wagaraan ilaa iyo iminka maanta halka waxaan ugu maqalaa in ciidamo booliis ay idiin yimaadeen ninkiina gaalka lagu aasay magaalada qardho ma jirtaa ilaa iyo iminka cid lasoo qabtay ama booliska ama dowladda puntland ay ka baxdeen oo shacabka halkaa iminka aad ku sugan tahay jooga
wax wax noo qabtay annagu maana arag calo wax wax noo qabtay maana arag cid ka daba qabtayna maana arag layska markaan qaadanaya askarta noo qaadasana waa noo muuqda ma garan oo masaaka waa berigii bay ahayd ne- xilliga dagaalku dhacay mase xalay baa isla idiin muuqdeen iska subax
sagaalkii toban bay ahayd sagaalkii afartan bay ahayd sagaalkii afartan markii dagaalku dhacay ma garan fiidnimo
waa gartay marka xilligaas askarta ma idiin muuqdeen ba
adigu dib marka ma horey kantarool baan udhawa kantaroolkii on tagnay gaariya socida guleya nadajoolti iyo ninkii oo ay meel u jiiteen oo halkaa ku dhaawac jireen baan u tagnay wayna noo muuqdeen markaa ma garan
maxaad yeelaysaa iminka baabuurtii kale ee labadii gaari ee kale maxaa soo gaaray iyo idinka marka laga reebo marxuumka xalay laydinka dilay ee halkaa laydin- deegaanka laydinkaga dilay
adigu waxyeelo gaari unbaa waxyeelo gaari waxyeelahaas aan u weynin gaagaadada saaran oo hadeer uu ka soconaya ma garan si wanaagsan
sidaa weeye sidaa weeye waxyaalaha gaarigaasaa waxyeelo qaba qaybaha jiinka kamida iyo muraayabaha iyo meer taayirada iyo meelahaasana kaskaga dhacday ma garan sulayman arrintan maxaa loola xidhiidhin karaa ayaad aad noo faahfaahin kartaa maadaama dad badan oo iyaga u dhashay de- deegaanka gobolada sool sanaag iyo cayn ay iminka ku dhegeysanayaan oo internetka ay kaa dhegeysanayaan gaar ahaan shabakada caag online arrintan maxaa loola xidhiidhin karaa suleymanow
waxaa loo xidhiiri karaa nimanku waa nimankii niman adigu xanuun hore un daba socday nin ayaa dhawey lagu xukumay dil maxkamadda boosaaso nin hore dilay waxaa nooga dhaashay maxkamadda waxa weeye de nimanku nimanka un bay ahaayeen iskama dhaqaaqarin maanta way hadleen waxay ninka anaga qabno nimanka inaan dugnaan doonana qabsana ma garan Een, marka een, mu- xilligii aad ka soo baxayseen dabcan magaalada boosaaso ayay u ekeed in aad ay- ay ogaayeen aad soo baxasaan een, arrinta miyaan loo qaadan karin oo jidka saas idinku galeen
halkan idin xidhi xilligii aad ka soo baxayseen boosaaso miyayd la socdeen dhadhaqaaqiina
a waa nala socdo waa nolosha waxaa layidhi jidka laydinku jiraa ma garan marka maxaad een, ama aad dib ugu noqon weydeen ama aad een, een, ama aad isu gaashaan weydeen miyaadan taas idinla qomanayn haddii cadowba idinka horeeyeyba see isku waaminteen aad wadada soo martaan
waxaa weeye calaw annaga dee jirtaan gacanoo nala diray aan waxba adigu annaga haddeer hadda kahor baa nala diro annagu dee raadisa kana qaba ma nahayn oo waxaan soo idinkaaba laydinka baqayaa ma garan si wanaagsan
sidaasaan ku miirana sidaasaan ku miirana nin shalayna bilaasana waa lagu dilayaa yaajadaa nooguma jirin iyo qarbadeega min sulaymaan kilwe shire oo kamid ah bowdayaashii baabuurkii xalay jidka loo galay magaalada boosaaso iyo inta udhexaysa qardho oo telefoonka ceegole nagu warramay sulaymaan aad iyo aad ba umahadsan tahay
Ay-